munaasabadan waxaa jadwal la ka xusaya maalinta duumada adduunka iyo weliba ujeedshii ahaa in bulshada lagu wacigeliya halista cudurka iyo xakameyntiis iyo weyba laga gobaday magaalada garoowe ee xarunta dowlada puntland weybaa ku qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland wasiirka wasaaradda cadaalada gudoomiyaha guddiga dhaqaalo baarlamaanka puntland madaxda caafimaadka hay-ado qaare koolgalow deegaanka dhaqaatiirta magaalada waxgaradka iyo qeybo kale bulshada ankoren weyba wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland saciid jaamac qorshaale uuse ku hadlay ujeedka lagu leeyay munaasabada usuna bulshada faray muhiimada yeelata ku horseeda owka duumada qaybtan ballaariyada oo cabdiriin iyo saynab oo runtii annagu aan meelaha isku markaan meel tagna mise iyaguna waa taagayn maxaa raadinaysa kanaacaan daba socona duumaan daba soconay marka dadaal dheeraada hadda intii dagaalkan ku jirnay oo xagga aan ka shaqaynaynay iyaguna dagaalkala ku jireenoo waa duumaday la dagaalamayeen laba bilood aan joognay xagga iyaguna waa joogan runtii aad baan uga mahad celinayaa inay aada u dadaaleen runtii wax weynna ka qabteen si joogtaana hawshooda ay ugu socoto marka waxaan leenahay meel fiican bay inii maraysaa horosii socda aad baa u dadaasheen tan kaleeto waxaan rabaa inaan hay-adaha laftigooda inkastoo isbeddel soo socdo waxna la taataabanayo dhaqaale adduunkana hoos u dhacay aad waxaan u jeclay inaan idhaaho si fiican baan u wada shaqaynay gaar ahaan waxaan jecelahay inta global fund hawsheedii ay ku jirto oo ugu horeyso unisef aad iyo aad baan runtii inanka mahadnaqaynaa wada shaqaynta weliba ay nala joogto muxuu ahaa milxo oo aan leenahay intii hadda ay hawshii socotay oo shirkii ilaa bilowga ilaa dhammaadka way nala joogtay markaa unisef hadda waxaa inta hore fadhiday inta xagga fadhiday iyagaa ugu badan waa dadaalkii wada shaqaynta wasaaradday ka dhig tahay marka waxaan ka wadaa inaad si fiican u fahantaan dhanka kale haanu ka mid ah mas-uuliyiinta qaybta ku hayt iyo weliba si-idi handhawaayna in bulshada lagu wacigeliya dhibaatada iyo lata duumadayo oona sheegan iyo markaas doorsho ku qaada doonaan waxaan xusaynaa maanta maalinta malaariyada adduunka waxaa loogu talagalay maanta oo kale adduunka oo dhan iyo wadamada laftigooda oo ay ka mid tahay muxua soomaaliya iyo puntlandba in maalintaas la xuso waxaa jira halgudheg cusub oo muxuu ahaa loogu talagalay in labada kun iyo soddonka lasoo gebagabeeyo howshan la yidhaahdo malaariya cudurka duumada iyo fididiisa in africa iyo adduunka oo dhan laga soo gebagabeeyo puntland saa la socotaan cudurka duumada wuu jiraa weli weli waa jiraa waxaana lasoo ribood garayaa sanad walba wax ka badan laba kun oo kays daatada sida aada la socotaan saynab baa muxuu ahaayey rabnaa inay si tafaasiila ay usoo gudbiso oo idin abdgarayso bal xogihii ugu dambeeyey cudurka duumada marka aniga hadalkayga waxaan kusoo koobayaa in maanta mudane wasiir iyo madaxda kaleba aan halkaan u taagannahay in maalintaas la isxasuusiyo activity-ga ka socda muxuu ahaa malaariyada gobolladeenna dhammaan horta waxa weye xarumaha caafimaadka oo dhan oo publica ah iyo kuwa brivatka ah labaduba xanuunka malaariyada way baaraan si gaara magaalada boosaaso waxaa ka jira in xanuunku uu u yahay meesha ugu sarreysa ama degmada ugu sarreysa ee soomaaliya oo dhan markii la yidhaahdo laga soo riboodgaraya kaysiska waxaan rabaa saddex qodoboo ee xildhibaanada golaha deegaanka shacabku soo doorteen ay ka qabteen muddadii hadda ugu dambaysay arrinta la xiriirta xaaladda maanta laga hadlayo tan koowaad waxay ahayd warshadaha waaweyn oo magaalada garoowe ku yaala oo runta biyaha safeeya caqabadaha ka jira inay biyaha ay safeeyaan inta kasoo hadha meelo badan lagu daadiyo sida togaga iyo meelo waro waaweynoo halis markaa ugu jira inay cayayaanka kanaacada iyo wax lamid ay ka dhashaan runtii waxaa ku guulaysanay qayb ka mid ah inay xakameeyaan oo u helaan meelo biyaha ay ku shubaan tan labaad aan ku guulaysana waxaa ka mid ah in magaalada insha allah laga sameeyo biyasaar xiliyada roobabka oo hadda drinagkiina waa la xaysiiyey oo insha alla waxaa lagu guulaysan doonaa shirkadihii ku guulaystay mardhow ay samayn doonaan meelo biyaha roobabku ay ka baxaan oo halkaas ay laha qabtiro ee biyihii fariisan jiray alxamdulilah waxaan fursad u helnay oo runtii degmooyinka kale aan kaga duwannahay degmada garowe waxay leedahay qalab waaweyn oo isugu jira cagafcagafyo iyo baldozers nooca loo yaqaan hadda baldozaradii waa aragteen sawiradooda waxay ka shaqeeyaan xaafadaha biyaha fadhiistay inay biyaha kasii daayaan wasaaradda caafimaadka puntland oo kaaladaasa dhakhaatiirta deegaanka iyo wada dadaalo laga hormariyo caafimaadka bulshada